galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa galabnimo sabti ah bisha sebtembar waa saddex sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeenna v o a somali com idaacaddeenna galabta caawa waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac
qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah suuqa soomaalida isliya magaalada nairobi oo saaka lagu waday inuu furmo iyo rabshado weli ka jira agaaraha suuqaas
waxaan burburiskan iyo askartan iyo waxaanad ka hadlaysana madaxweynaha laftiisa ayaa amarkaas soo bixiyey wax yacni maaragtay meelo sogsoke iyo laaluush iyo askari iyo nin hoose ku siman ma aha waa wax dawladda ka soo baxay oo madaxweynuhu isagu xafiiskiisa amar uu ka soo bixiyo uu yidhi dadka ha la kala habeeyo oo ganacsigaasi waa in loo banneeyo jidka jidadkiina waa naloo furay waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada wararkii dunida
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa galabta sabtida gaaree magaalada hangshuan ee waddanka shiinaha halkaas uu kaga biiri doono shirka hogaamiyaasha dalalka g ga waxa uu la kulmi doonaa dhiggiisa shiinaha shin jimbing ka hor intaa uusan shirkaasi bilaaban kadib shirka kooxda labaatanka ee maalmaha axadda iyo isniinta ayaa madaxweynuhu waxa uu safri doonaa vinten iyo lous halkaas uu kaga qaybgeli doono shirka dalalka koonfur bariga asia iyo shirka bariga asia ee maalmaha talaadada iyo ilaa iyo khamiista
madaxweynaha dalka filibiin ayaa ku dhawaaqay in dalkiisu uu ku jiro xaalad qalalaaso kadib markii uu qarax bam ah dilay afar iyo toban qof tiro aad u badanna uu dhaawacay dhaawaca ayaa lagu soo warramayaa in qaar badan oo ka mid ah ay halis ku jiraan qaraxan oo dhacay jimcadii shalay ayaa lala beegsaday suuqa ku yaala magaalada davio oo ah halka uu ka soo jeedo madaxweynaha philipiines rodrigo duterte madaxweynaha ayaa ku sugnaa isla magaalada davio balse ka fogaa suuqa uu qaraxa ka dhacay qaraxa ayaa ka dhacay suuq dhankiisa dabaqadda sare oo ku dhow hoteelka boolo oo ah mid ka mid ah deegaanada uu madaxweynaha ku dego marka uu magaaladaasi booqanayo qaraxan ayaa gaaray qayb ka mid a hoteelka sidoo kalena madaxweyne davio oo magaalada oo ah magaaladii uu ka soo talin jiray asagoo duq magaalaha ayaa laga jeclaa labaiyo labaatankii sane ee ugu dambeysay
kumanaan dad ah ayaa isku soo baxay waddooyinka tashkent ee caasimadda usbakistan si ay ugu baroordiiqaan hogaamiyahoodii wakhtiga dheeraa ee islaam karimov oo dhowaantan geeriyooday waxaa lagu aasi doonaa karimov magaalada samarkanda oo ah halkii uu ku dhashay dowladda ayaa ku dhawaaqday jimcihii inuu geeriyooday hogaamihii usbakistan taasoo soo afjartay wararkii laisla dhex marayay ee ku aadanaa nolosha karimov kadib markii uu dhiig uga furmay maskaxda waxa uu ku jira xaalad miir daboolni ah muddo maalmo ah waxaana uu geeriyooday maalin uun kadib markii dalkaasi usbakistan looga dabaaldegay maalinta xurriyadda waddankaasi hay-adda f b i da ayaa sii deysay konton iyo siddeed email oo ka mid ah emailada hillary clinton ay ku isticmaashay emailkeeda khaaska xilligii ay ahayd xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka kuwaas oo doodo badan dhaliyey emailadan ayaa la sii daayey shalay oo jimco ahayd f b i da ayaa sidoo kale sii deysay waxa ay ugu yeertay xaqiiq urursan oo ku saabsan baaritaanka ay ku sameeyeen arrimaha iyaga oo dhiirogelinaya adeega bulshada ee ku saabsan furfurnaanta dacwaddan si ciddii danaynaysaba ay u arkaan warbixintan ayaa waxaa ka mid ah arrimo farsamo oo la xiriira sidii loo rakibay serferka ay clinton isticmaashay oo lagu rakibay qaybta hoose ee gurigeeda hay-adda f b i da ayaa soo gebagabaysay baaritaan ay waday muddo sannad ah oo ay ku waday haweeneydan marwa clinton oo isticmaashay emailkeeda shakhsiga ah halkii looga baahnaa in ay isticmaasho emailka shaqada
warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a galab wanaagsan dhegaystayaal rabshado u dhexeeya ganacsatada waratada ee suuqa isliye ee magaalada nairobi iyo ciidamada biliiska ayaa lagu waramayaa inay ka socdaan suuqa isliye ee waddankaasi kenya arrintan ayaa imaanaysa kadib markii saaka dib loo furay qaybo ka mid a suuqa soomaalidu ay ku ganacsato islii inkastoo qaybo ka mid a suuqaasi dib loo furay haddana waxaa weli jira kuwo kale oo xiran oo muhiim ah oo aa loo furi waaya cabsi laga qabo boob ka dhasha rabshadaha ka socda suuqa islii haddaba xaaladihii ugu dambeeyey ee suuqaasi ayaa waxaa wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed uu ka waraystay yaasiin jaamac ismaaciil oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga ganacsatada ee suuqa islii alxamdulilah horta islii ganacsi weyn oo waxaa ku yaalla soomaali iyo dad kale oo waddan ihiba ay wada leeyihiin waxaa jiray waxaa weeyaan ganacsiga guryaha dhexdooda ama daaraha waaweyn oo la dhisay ganacsigaasi ayaa waxaa loo hordhigay ganacsi kale oo miisas ah oo lagu adeeganayo oo dad yacni maaragtay ee xidhayba oo miisaskii laba saddex afar miis ayaa halkii dukaanba la hordhigaya jidkii wuu xidhmay khashin fara badan way keentay nabadgelyo la'aanna way abuurtay waa gartay waa tii saddex maalmood uu xidhnaa waanu la soconnay xaaladda saaka maxaa isbedelay suuqii dibma loo furay waana la furay laakiin dee kolley dadkii laga kiciyey oo meesha dawladdu ay ka kicisay reaction baa ka imanaya waad iska filanaysaa kolley nin miiskiisii yaraa laga tuuray inuu kolley calaacal iyo cabasho keenayo dhagaxtuur bay bilaabeen ganacsiga waa la furay laakiin markii la furay haddana waxaa bilowday kuwii dhagaxtuurayey iyo dawladdii askartii meesha joogteen nabadgelyada ilaalinaysay inay isbaacsadaan oo dadku isku eryadaan khoof baa dadkii galay ganacsiyada qaarkood waa la xidhay kuwa qaarkoodna ilaa hadda way furan yihiin maxaa khasaare ka dhashay rabshadahan oo ganacsiga soomaalida soo gaaray khasaarahu waxaa weeyaan inaad xidhay oo aanad wax ganacsi ah aanad samaysanin laakiin wax khasaaro ahoo weyn oo hadda ama naf ama maal ah oo aan ka warrama ay ma jiro intaa waxaan kuu raacinayaa waxaa weeye dadkan dukaamada le horta canshuur bay bixiyaan dawladda hoose iyo dawladda sentraalka ah labadaba canshuur baa laga qaadaa kiraa laga qaadaa shaqaalaa jira oo mushaharo kaa qaadanaya iyada oo ay sidaa tahay baa dukaan lagu soo hordhigay aan wax shaqaalo ah aan u baahnayn oon canshuur bixinayn oo aan kiro bixinaynin haddana albaabkaagiibuu ku aadan yahay oo weliba saa u wada safan oo adiguba indhahaaga waad ku aragtay xidhaya meesha laga bilaabo ilaa meesha ugu dambaysa ayay xidhayaan baabuurradii baa jidkii laamiga ahaa ee muxuumuxashmuha yuusuf xasan uu noo sameeyey ama dawladdu ay noo samaysay muxashmuhana uu keenay jidkii baa la mari laayay oo baabuurradii mari laayay mararka qaarkood dadkii baa isriixayoo mari laa security la'aan yani nabadgelyo la'aan bay abuuraysaa yani insecurity ayay abuuraysaa marka dawladda ayaannu u dacwoonay oo aannu nidhi idinka dawlad ahaan ayay hawshiina tahay inaad reguleet garaysaan hannaanisaan oo aad kala habaysaan dadka meel waliba qof waliba sidii iyo meeshii ku ganacsan lahaa waa gartay ciidamo badan oo booliisa ii muuqanaya sidoo kale booliiskii iyo dadkii kale ee waratada ama ganacsatada yaryar ee laga burburiyey xarumaha ishortaagan ganacsigiinni kale weli waa xidhan yahay maxaa hadda marka xaalku waa sidee siduu noqon doonaa xaalku wuxuu noqon doonaa horta mas-uuliyad dawladdu ay iska leedahay weeye xareed waa in ay dawladdu dadkaas ayaga ah qudhadkooda xuquuq bay leeyihiinoo dad waddani ah oo kenyaan ah weeyaane in meel loo sameeyo ay ku ganacsadaan ma garanaysa ayaa laasim noqonaya annaguna meesha yada aannu xor u hello oo aannu ku ganacsanayno dadkan ganacsiga laga burburiyey soomaali baa ku jirta idinkina soomaali baa tihiin xal kale ma weyseen oo aan kan ka ahayn ninka soomaaligii soomaali kale inuu isagu kordhigo ganacsigiisii marka horeba soo gardarro ma ahayn waxaan u arkaya inay khalad ahayd oo uu meel raadsado uu si fiican ugu ganacsado ma dhici karto qofku inuu qof kale uu ku dulnoolaado ganacsigaagiina uu xidho isaguna uu damco inuu ayers kaga adeegsto waxaan u arkayaa inay tahay hawl yani maaragtay dawladda u taallo ganacsi hadday yihiinna slii business community dad ku xidhan ma aha annaguna waxaanu nahay slii business community ganacsiga iyagu waxa weeyaan wax dawladduna ay ka warqabto nacam marka aduu khayr baan u rajaynayaa iyagana in dawladdu ay meel siiso waa gartay suuqa xaaladda suuqa islii saaka maxaa lagu tilmaami karaa maanta waa reer bo'ow yaa ku leh sideedaba reer bo'ow yaa kule bay saaka noqonaysaayo annaguna dee wax ganacsi oo noo soconayaa ma jiro laakiin dee raggii muxuu ahay ganacsiga naga xidhay horta iska horkicinay alxamdulilah iyagana waxaanu u rajaynaynaa khayr inay meel raadsadaan ma aha inay naga xidhaan waxaa jira wax la yidhahda hawkar hawkar waxaa weeyaan ninka Waa tunka waratada.
waa ninka tunka ku wata ee la wareegaya ee xaaf- kolba xaafad intuu waxgeeyo ka gadaya laakiin kani waa ku rasmi ah oo dukaan dukaankaaga laga horfuray oo aan dhaqaaqayn weeyaan dowladda dhexe arrintan ma gaadhay haddayse gaadhay maxaa ay ka tiri ilaa xafiiska madaxweynaha ayay arrintani gaadhay Aye.
waxaan burburiskan iyo askartan iyo waxaan aad ka hadlaysana madaxweynaha laftiisa ayaa amarkaas soo bixiyey Aye.
wax yacni maaragtay meelo sogsoke iyo laaluush iyo askari iyo nin hoose ku siman ma aha Aye.
waa wax dowladda ka soo baxay oo madaxweynuhu isagu magi- xafiiskiisa amar uu ka soo bixiyey oo uu yidhi dadka ha la kala habeeyo oo ganacsigaasi waa in loo banneeyo jidka jidadkiina waa naloo furay
booliska ciidamada boolisku sidee ayay idinla dhaqmayaan ganacsatadiin annagu wax khaladaho aannu ka arkaynaa haba yaraatee maba jiro shaqadii loo diray ama loo igmaday ee sidoodaba loo qoray ayay annaga noo qabanayaan mar haddii ay securitigayagana ay sugayaan nabadgelyadayada ay sugayaan ganacsigayagana ay noo xalaalaynayaan si aannu u adeegano si xalaal ah
yaasiin jaamac ismaaciil oo ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga ganacsatada suuqa isliya ee magaalada nairobi ayuu kaasi ahaa wuxuuna la hadlayay waryaha v o e-da ee khadar maxamuud xareed weli dhegeystayaal wararkii kenya ayaanu ku jirnaaye warbaahinta dalka kenya ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay si weyn u hadal haysay booqasho uu magaalada nairobi ku tegay khamiistii aasaasaha iyo milkiilaha shabakadda bulshada ku xiriirta ee facebooka mark zuckerberg malaayiin qof ayaa daalaacday sawir uu zuckerberg soo dhigay facebooka isagoo gacanta ku cunaya ugaali iyo kalluun maxalliga ah ee dalka kenya zuckerberg ayaa qabtay shir jaraa'id oo uu kaga hadlay safarkiisa kenya iyo dalka nigeria oo uu soo maray kenya ka hor waryaheena yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan ka soo diray magaalada nairobi asaasaha shabakadda facebook mr mark zuckerberg oo booqasho aan horay loo sii sheegin ku yimid dalka kenya ayaa sheegay inuu ka bartay casharro dheeraada nidaamka embesa ee lacagaha taleefanada la isugu gudbiyo oo uu ku tilmaamay kenya inay tahay dalalka ugu horreeya dunida khamiistii ayuu soo gaaray magaalada nairobi isagoo wata diyaarad khaasa guddoomiyaha shabakadda facebook mark zuckerberg waxaana uu ka qadeeyey makhaayad ay dadka reer kenya inta badan isugu yimaadaan waddada halowsiga ee gong road isagoo ugaali iyo kalluunka maxalliga ah ee dalka kenya si gaar ah uga helay madax ka tirsan shabakadaha waaweyn ee facebooka ee waddanka south africa iyo weliba waddamada saxaraha ka hooseeya iyo saxafiyiin iyaguna dunida ka socda ayaa halkaasi iyagu isugu yimid su-aalo fara badan ayaa la weydiiyey waxaana uu tilmaamay in kenya ay tahay dalka labaad marka laga reebo dalka nigeria dalalka ka hooseeya saxaraha ee ku horreeya adeegsiga shabakadan facebooka instagramka iyo whatsappka iyo qaybahan kale ee social mediaha ee dunidu haatan ay ku shaqayso xarunta ugu weyn ee twitteriska loo isticmaalo ayaa waxa uu sheegay inay soo gelayaan maalintiiba kumanaandada oo danaynaya facebooka hase yeeshee nigeria ayuu ku tilmaamay inay tahay dal aad uga horreeya kenya marka la eego aaladda i c t-ga ee tiknolojiyada casriga ah walow kenyan aanay dab yarshidaynin waxaa kale oo su-aale ay saxaafaddu ku weydiiyeen hoteelka mama uliij restaurant ee magaalada nairobi uu ku tilmaamay in kenya uu ka bartay casharro gaara oo ku saabsan qaabka adeegsiga lacagta embesa taasi oo ah nidaam dunida ay kaga horrayso mark zuckerberg oo ka mida dadka farakutiriska ee dunida hantida ugu badan haysa waxaa lacagtiisa lagu qiyaasaa afar iyo konton bilyan oo dollarka maraykanka waa trilyan gaaraysa shan dhibic afar trilyan taasi oo uu kaga jiro kaalinta lixaad marka la eego dadka iyagu xagga tiknolojiyada ku horreeyana uu safka horeba ka galay wax kenya ay noqotay meel dadka adduunka daneeya xagga tiknolojiyada banac mushtarka iyo kaabayaasha dhaqaaluhu ay soo gaarayaan bilihii aynu ka soo gudubnay dalka china ayaa ka hirgelinayay mashruuc sanadka dabayaaqadiisa la furayo oo sirig xadiidyada tariinka kuwa ugu waaweyn ee afrika ishaga gudbay iyadoo dekadda mombaasana ay tahay goobta ugu muhiimsan ee dhowr iyo toban waddan ee bartamaha iyo bariga afrika ku yaalla looga gudbiyo adeegyada halkaasi soo gaara waxaa kaloo toddobaadkii aynu ka soo gudubnay lagu soo gabagabeeyey magaalada nairobi shirweynihii tigaad oo isna ka mid ahaa shirweynaha jabaan iyo afrika oo shirkadaha ugu waaweyn ee soomaalida ee ka qayb galay ay ka mid ahay shirkadda dahabshiil oo afartankii sane ugu dambeeyey adeegyo la mida kuwa embesa iyo adeegsiga lacagaha markaasi si weyn dunida ugu baahisay gaar ahaan boqol iyo lix iyo labaatan waddan oo dunida ka mida iyadoo ay ka howlgalaan shaqaale gaarayay ka badan shan kun sida uu sheegay guddoomiyaha shirkadda dahabshiil mister cabdirashiid maxamed ducaale oo kulankii tikaad isaguna ku soo bandhigay nidaam teknolojiya la mida midda embesa oo kale yaasiin ciise wardheere v o a nairobi
idaacadda v o a waxay idiin soo bandhigaysaa kulan dadweyne oo looga hadlayo arrimaha dhallinyarada kaas oo ay fikrado iyo aragtiyo isku weydaarsanayaan dhallinyaro ku kala sugan soomaaliya iyo weliba gobolka minnesota oo ah gobolka soomaalida ugu badan maraykanka ay ku nool yihiin kulankan dadweyne waxaa si toos ah looga baahinayaa telefishanka qaranka soomaaliya idaacadda raadiyo muqdisho raadiyo kulmiya iyo hay-ado warbaahineed oo kale intaas waxaa dheer baahin toos ah oo lagala soconayo dhinaca internetka iyo facebook barnaamijka waxaa idiin daadihinaya haaruun macruuf oo ku sugan minnesota iyo cabdicasiis xuseen cismaan oo ku sugan magaalada muqdisho
waa tahay dhegaystayaal kulankaasi dadweyne ee aad hadda maqlayseen ogeysiiskiisa idaacaddeenna fiidnimo ee toddobada fiidnimo ee dhinaca afrikada bari marka ay tahay ayaa si toos ah aada uga dhegaysan doontaan redio idaacadda v o e da iyo idaacadaha aada maqasheen ee redio muqdisho iyo kulmiyo iyo telefishinka qaranka markan bal cabdicasiis aan weydiiyo jaamac oo dhinacayga fadhiya qodobka inoo xiga aad ayaad u mahadsan tahay jamaalow waxaa dhegeystayaal waxaa inagu soo baqan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo salaamaha waxaana inoo daadihinaya sida caadada ah ibraahim daandurey iyo falastiin axmed iimaan
waa tahay waa mar kale iyo barnaamijkii hambalyada iyo heesaha faarax shire aadan faarax shire iyo maxamed faarax shire iyo axmed faarax shire reer cali xasan reer maxamed bidde iyo reer xeef reer nuur jiis iyo waxay yidhahdeen caaqil cabdulaahi cabdi maweel iyo huruuse muuse iyo mustafe axmed maxamed dhammaan dadkaasi waxay hambalyo iyo heestanba gaarsiinayaan maxamed axmed xeef iyo waxay yidhahdeen marwadiisa xaawo faarax shire oo wiil ugu dhashay tukaaraq waxaana ay leeyihiin wiilkaasi allah ka dhigo kii soo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisa iyo waalidkiiba anfaca aamin ayaa leenahay warqadan waa warqad aada loo soo sharxa wadnayaal iyo hambalyo aroos iyo waxaa lagu qoray sawiro laakiin magacyada dushooda ayaa qaarkood la duldhigay inta aanu awoodno unbaan ka akhrin doonaayo waxay naga soo gaartay warqadan hooye aamine abuukar iyo aaba cabdulaahi muriidi iyo habre ruqiye abuukar aadan faadimo aadan macalin canab cabdulaahi xaaji ruqiye cabdulaahi xaaji mustafa cabdulaahi xaaji siciid cabdulaahi xaaji abuukar cabdulaahi xaaji xamdi cabdulaahi aadan maxamed cabdulaahi aadan khadiijo daahir shariif eedda faadumo maxamuud iyo adeer aadan maxamed iyo samiire maxamed maryan xaaji xasan maryan xasan xaaji daahir xasan xaaji batuulo xaaji cabdulaahi maxamed xaaji cabdulaahi aamine aadan maxamed fartuun aadan maxamed maxamed aadan maxamed caaisha aadan maxamed nimco aadan maxamed waxay leeyihiin oo ay hambalyo iyo weliba tahniyad u dirayaan arooskii aroosada nuuradiin cabdulaahi aadan iyo caasha cabdulaahi muriidi oo arooskooda uu ka dhacay muqdisho gaar ahaan xaafadda waaberi isku waaro ubad qayr qaban kala hela aamiin ayaa waxaan u baaqayaa xasan maxamed absuge iyo saxardiid xaashi ardaale maxamuud warsame iyo dayib maxamed caydiid cabdulaahi maxamed xuseen maxamed axmed bulaale iyo mahad axmed xaashi iyo maxamed cawil kuuriya iyo maxamed yaasiin kamas faarax barre nastee xirsi injineer boorow axmed yare xaashi iyo shirwac cabdisamad iyo maxamed saciid maxamed iyo ilhaan cumar nasrakiin jacfar bashiir fardowsa cabdulaahi xaaji iyo ubax cabdiqaadir shukri faarax cali iyo deeqo mabaluul dhammaan dadkaasina waxa ay joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood waxayna jecel yihiin inay halkan ka salaamaan islamarkaasina ay hambalyo gaarsiiyaan maxamed cusmaan abuukar iyo waxay yidhaahdeen xadiis axmed weli oo meherkooda uu ka dhacay caasimadda dalka uganda ee kampala waxaana ay leeyihiin ducada waa xaggiina waxaan leenahay meherkaasi allah ka dhigo mid qoyskaasi u horseeda guur raaxo badan eebbana uu kala siiyo ubad kheyr qaba
daanduley haye dhankii sugaanta maxaa noo haysaa dhegeystayaasheenna waxaan u soo qabanaynaa gob baa tahay gayaankana ka tihid geesa magac roone allahayow adaan kugu gam ee hayna kala geeni waan kuugu guntanahay allahayow hayna kala goobay codka macaan ee fanaanada yurub geeni halaan lagu ukeenkaad ma ku imaanin adiga garnayliyaho dhasho guusha guusha ku saxeexay gillin horaacad eedoo galfuran gala la waagiya golkii xalaan lagu ukeenkaad ma ku imaanin adiga garnayliyaho dhasho guusha guusha ku saxeexay gubaaba fiicnina markaan guriga ku yagleelay eed garab isiiseed kalgacal guudkaygu qaaday goobo geli naftaadana qalbigu gaarna u ilaashay gubaaba fiicnina markaan guriga ku yagleelay eed garab isiiseed kalgacal guudkaygu qaaday goobo geli naftaadana qalbigu gaarna u ilaashay gobbaa tahay geyaankana ka tihid geesi magacroone allahayow adaan kugu gam ee hayna kala geynin waanan kugu guntanahe allo hayna kala goynin gobbaa tahay geyaankana ka tihid geesi magacroone allahayow adaan kugu gam ee hayna kala geynin waanan kugu guntanahe allo hayna kala goynin dabannimo garaysi tigtigan gaarinimo dhiibsan kolkaad geelka dhiibteed duqay geedka ugu baantay adigaa gayaanimo ku helay guurna guurna ku xalaashaday dabannimo garaysi tigtigan gaarinimo dhiibsan kolka geelka dhiibteed duqay geedka ugu baantay adigaa gayaanimo ku helay guurna guurna ku xalaashaday duca guurtibayno kacdoon gacanla ku ahaanay markaad gacan isayseed dashana ila gardaadsiisay intuu gaagax diido qalbigu sii goladay caashaa
warqadaha haddii aan ku dhaqanno haye warqadan waxay naga soo gaartay waryaheena magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste iyo hooye aamine xasan aadan iyo hooye khadiijo cumar xareed aba abuukar cabdiraxmaan maxamed iyo xaawo cabdulaahi abuukar iyo seegeeda daahir taabud cali xaaskiisa iyo caruurtiisa maxamuud cabdulaahi shiina xaaskiisa iyo caruurtiisa mahdi maxamed cabdiraxmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa axmed maxamed cabdiraxmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdikariin maxamed cabdiraxmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa abuukar maxamed cabdiraxmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdifatax maxamed cabdiraxmaan khadiijo maxamed cabdiraxmaan seegeeda iyo caruurteeda iisha maxamed cabdiraxmaan iyo caruurteeda safiya maxamed cabdiraxmaan seegeeda iyo caruurteeda aamine maxamed cabdiraxmaan aamine abuukar xaaji caliyow seegeeda iyo caruurteeda iyo sitee abuukar xaaji caliyow iyo caruurteeda faadumo abuukar xaaji caliyow seegeeda iyo caruurteeda ibraahin cabdulaahi abuukar cabdiraxmaan cabdulaahi abuukar sitee cabdulaahi abuukar maryan abuukar cabdiraxmaan warde abuukar cabdiraxmaan cabdiraxmaan cabdi xuseen iyo xaaskiisa aamine cismaan ibraahim aweys cumar maxamed iyo xaaskiisa barni cabdulle maxamed maano ibraahim qaasim abuukar cabdikariin maxamed oskar iyo cabdiraxmaan axmed mahad xaaskiisa sucaado iyo caruurtooda ayaan la xasan cabdiraxmaan arteeta loo yaqaana dhammaan dadkaasoo kale jooga dunida dacladeeda waxay tahniyad dhalasho farxad la u dirayaan aba cabdiraxmaan maxamed cabdiraxmaan violina iyo hooye aamina cabdulaahi abuukar oo toddobiyolabaatankii bishii agost ay gabari ugu dhalatay degmada wadajir gobolka banaadir gabadhaasi waxaa loo bixiyey rayaan waxaan leenahay rayaan soo barbaar noqotay waalidkeed dalkeeda iyo diinteedama anfacda aamiin ugu horreyn waan idin salaana ayaa dhambaalkan uu ku bilowday laanta af soomaaliga ee v o a qaybta hambalyada ah iyo heesaha waanu idinka guddoonnay waxaana habay yidhaahdeen awowe macalin maxamed iyo awowe cabdi carabow iyo ay faadumo carabow ay xaawo cabdi hooyo khatro macalin maxamed iyo hooyo dahabo axmed xuseen eedo jawaahir maxamuud carabow iyo waxay yidhaahdeen eedo raaxo shariif carabow adeer cali shariif carabow adeer maxamed maxamuud carabow adeer xasan macalin sheelare iyo eedo zamzam maxamuud carabow abaayo maryan cusmaan shariif abaayo shamso cali shariif iyo saalax cusmaan shariif iyo cabdulaahi cusmaan shariif iyo ugu dambaysta maxamed weli cali shariif waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan ilyaas muxudiin xasan iyo nasteexo cusmaan shariif oo waxay yidhahdeen dhowaan ku aqalgalay xaafadda tabakaayo mudow ee degmada dharkeenley ee gobolka banaadir magaalada muqdisho waxayna leeyihiin aqalgalkiina allah ka dhigo mid aad nolol iyo raaxo kala kulantaan ee banowda kala sii ubad qayr qaba daandureyo halkan waxaan ku hayaa aroos fareesh ah haye waa aroos xalay un dhacay xaladan xaladan intaa waxaa sii dheer waxaa soo diray qof aniga adigaba nala soo shaqeeyay waa maxamed cabdulaahi cabdi sabaax iyo foos maxamed cabdulaahi iyo cabdicasiis xasan deeriye iyo shiine geedda cabdi iyo cabdisalaan maxamed cabdulaahi nicimo macalin xasan aweys macalin xasan salaado guure eedda faadumo cumar maxamuud iyo eedda xaliimo cumar maxamuud iyo faadumo siidow sheekh cadde iyo bishaare maxamed cumar bishaare dheere iyo deeqa xasan cumar najax cabdirasaaq maxamed iyo saabriin maxamed nuur iyo deeqa cabdulle cabdi seegeeda iyo caruurteeda ifraax cabdulle cabdi hodan cabdulle cabdi dhammaan dadkaasi waxay tahniyad iyo bogaadin u dirayaan arooskii aroosadda cabdiqaadir maxamed cumar iyo sacdiye macalin xasan oo ku aqalgalay magaalada muqdisho xaafadda towfiiq taariikhdu markay ahayd labada bisha sebteembar waxay leeyihiin noqda kuwa isku waara wiil iyo caano gabar iyo caano dhankii heesaha ayaan ku noqonaynaa jacaylku jacaylku miyuu hadlaa intaan adi kula hadlaayay haddaan dhagaxyada u heeso hee barbaa ha ay Ah.
oo dhagaxyaaba hadli lahaaba malaha waa qof dhagaxba ka sii adag yaa ku luuqaynaya heesa oo kugu lugaaya camal waxaa ku luqaynaysaa fanaanada hodan cali axmed badbaado
cishqiga aan habaynay hasaawa haan ku beernay haben tirsigii idhaafay cishqiga aan habaynay hasaawa haan ku beernay haben tirsigii idhaafay cishqiga aan habaynay hasaawa haan ku beernay haben tirsigii idhaafay cishqiga aan habaynan hasaawa haa
hodan cali axmed bugaado ayaa intaas ka gudbaynaa dhankii dambaale ayaan ku noqonaynaa xasan kaafi cabdiraxmaan qoysta ayaa noo baaqaya waa wariyaheenna v o a magaalada muqdisho iyo hooyo aamine xasan aadan iyo hooyo khadiijo cumar xareed iyo aabe abuukar cabdiraxmaan maxamed iyo xaawo cabdulaahi abuukar iyo seegeeda iyo daahir taabud cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo maxamuud cabdulaahi shiino iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo mahdi maxamed cabdiraxmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa axmed maxamed cabdiraxmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdikariin maxamed cabdiraxmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa abuukar maxamed cabdiraxmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdifataax maxamed cabdiraxmaan iyo khadiijo maxamed cabdiraxmaan iyo seegeeda iyo caruurtooda iyo iisho maxamed cabdiraxmaan iyo caruurteeda iyo safiyo maxamed cabdiraxmaan seegeeda iyo caruurtooda iyo aamina maxamed cabdiraxmaan aamina abuukar xaaji caliyow iyo seegeeda iyo caruurtooda iyo sitey abuukar xaaji caliyow iyo caruurteeda iyo faadumo abuukar xaaji caliyow seegeeda iyo caruurtooda iyo ibraahim cabdulaahi abuukar iyo cabdiraxmaan cabdulaahi abuukar iyo sitey cabdulaahi abuukar iyo maryan abuukar cabdiraxmaan iyo werdo abuukar cabdiraxmaan cabdiraxmaan cabdi xuseen iyo xaaskiisa aamino cusmaan ibraahim iyo awees cumar maxamed iyo xaaskiisa barne cabdulle maxamed iyo maano ibraahim qaasin iyo abuukar cabdikariin maxamed oskar ha ka tegana bay yidhahdeen cabdiraxmaan axmed mahad xaaskiisa sucaado iyo caruurtooda iyo ugu dambaysta ayaanle xasan cabdiraxmaan arteta dadkaasi waxa ay joogaan dunida dacladeeda waxayna jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan aabe cabdiraxmaan maxamed cabdiraxmaan fiolina iyo hooyo aamino cabdulaahi abuukar oo waxay yidhaahdeen gabar ay ugu dhalatay degmada wadajir gobolka banaadir magaalada muqdishow waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey rayaan waxayna leeyihiin allah ka dhigo rayaan yarisay tii soo barbaarta oo noqota mid waalidkeed dadkeeda iyo dalkeeda anfacda aamin ayaan leenahay warqadana waxay naga soo gaartay hooyo xaliime yuusuf waare iyo hooyo ruun yuusuf waare iyo hooyo zahre yuusuf waare muna cabdulaahi maxamed maamo qaali ah hooyo faadmo cumar cabdi iyo ayey caddeey cabdi muuse iyo ifraax maxamed salaad ikraan maxamed salaad aniise maxamed salaad mukhtaar maxamed salaad mahad maxamed salaad abdi daa-uud cabdulaahi maxamed doctor deef habaryer hani tahliil muxsin cali axmed yaxye cali axmed zeynab cali axmed farxiye cali axmed faa'ise xasan baarshe faa'ise fanka laki xasan baarshe aragsan bakar xasan baarshe herioboy ayaanle xasan cabdiraxmaan wise ayaanle mahad khaliif xuseen oday bahal dhammaan dadkan waxay tahniyad dhalasho farxadle u dirayaan aabe maxamed cali jaceylow iyo hooye fartuun maxamed salaad oo shan iyo labaatankii bishii na dhaaftay wiil ugu dhashay degmada wadajir gobolka banaadir wiilkaasi waxaa loo bixiyey xuseen maxamed cali jaceylow waxay leeyihiin soo barbaar noqo kii dalkiisa diintiisa iyo dadkiisaba anfaca annaguna aamiin ayaanu leenahay haye ibraahim noqono waxaa noo baaqaya hooyo faadumo nuur cilmi iyo aabbe muuse u aadan hodan aadan sheekh iyo qoyskeeda iyo sahre maxamed aadan iyo qoyskeeda iyo nadiifo muuse aadan iyo qoyskeeda iyo siciido muuse aadan iyo qoyskeeda cabdulaahi muuse aadan iyo qoyskiisa iyo cali muuse aadan iyo cumar maxamuud aadan iyo doctor xaawo maxamuud aadan iyo qoyskeeda iyo doctor daa'uud maxamuud aadan iyo qoyskiisa doctor faarax maxamuud aadan doctor cabdimaalig cali aadan iyo qoyskiisa iyo cali maxamed aadan iyo qoyskiisa iyo waxa ay yidhaahdeen cabdi maxamed diirshe cabdiyare iyo qoyskiisa iyo axmed faarax cadaawe iyo qoyskiisa iyo injineer liibaan cawaale jaamac iyo ayaan aadan ciise iyo qoyskeeda iyo qamar aadan ciise iyo qoyskeeda hodan maxamed xasan iyo qoyskeeda iyo dhammaanba waxay yidhaahdeen reer aw aadan iyo reer yuusuf cumar oo kala jooga maraykanka u k canada holland sweden norway italy kenya uganda south africa iyo soomaaliya waxayna teenid gaarsiinayaan axmed muuse aadan iyo sucaad yuusuf cumar oo laba wiil oo mataana ay ugu dhasheen oslo norway waxaana ay leeyihiin wiilishaasi waxaa loo kala bixiyey haaruun iyo haashim waxayna leeyihiin allah ka dhigo kuwii soo barbaara oo dadkooda iyo waalidkoodba waxtar aamin ayaan leenahay warqadana waxay ku bilaabanaysaa waanu idin salaanay waxaa diraya cabdinaasir aadan madgaas iyo yuusuf aadan maxamed iyo xasan xuseen oo ku magac dheer sokorow iyo isxaaq cali xasan iyo caaqil aadan maxamed cali iyo cabdilatiif barre aadan aadan maxamed nuur iyo xuseen shanqolow iyo cabdulaahi macalin cali maxamed daahir oo loo yaqaano dhega berde cabdinaasir aadan madgaas oo loo yaqaano wadaniya aadan maxamed nuur oo loo yaqaano aadan sunaami aaba aadan maxamed xuseen cabdixafiid macalin cabdi xareed cabdi ibraahim iyo anas cabdinaasir aadan madgaas dadkaasoo kala jooga laascaano qardho boosaaso baydhabo bardaale kenya iyo meelo kale waxay tahniyad kaliya laaba u dirayaan faraska iyo geenyada ayay yidhaahdeen farta iyo faraantiga waa abshir aadan maxamed iyo safiya cali ibraahim oo meherkooda uu ka dhacay laascaanood gaar ahaana xaafadda jaamaley ducaduna waa xaggiina ayay leeyihin isku waaro ubad kheyr qaba kale hela ayaanu leenahay aamiin dhinacii heesaha waxaan u soo qabanaynaa ayaamaha ilaahay eed male muddooda waxaa aniga ii roon taad ii timaado arbaca iyo isniin iyo axad ma iska dhaafnaa afti la ysku dira iyo erga ma iska dayna innagoon is aragoo aanan bixin ogeysiis sida uurka baallaha
axdigaynu dadkii dhiganin macaan ah arbacada habeenkii habeenkii saddexdaba ilowdeen isniin miyaan ka dhiganaa amarkan ku fara iyo axdigaynu dhigani arbacada habeenkii saddexdaba ilowdeen isniin miyaan ka dhiganaa abwankii siduu yidhi waxaa lagu asteeyaa arbaca lagu tilmaamaa inay tahay mid folada abwankii siduu yidhi waxaa lagu asteeyaa arbaca lagu tilmaamaa inay tahay mid folada oonarini dhammaanine masaasaadu oosho ku ilowday wacadkii oonarini dhammaanine masaasaadu oosho ku ilowday wacadkii ayaamaa ilaahay eed maalamidoodini waxaa aniga ii runtaad ii timaade ayaamaa ilaahay eed maalamidoodini waxaa aniga ii runtaad ii timaade arbaaciyo isniiniyo axad ma iska dhaafnaa afti laysu dira iyo ergo ma iska daynaa arbaaciyo isniiniyo axad ma iska dhaafnaa afti laysu dira iyo ergo ma iska daynaa inagaysu oomani nacab mayska oodna nacab mayska oodna inagaysu oomani nacab mayska oodna nacab mayska oodna nacab mayska oodna nacab mayska oodna eri dhabanka geeluba ilmaha meesha lagu xiro ambada kama halaabe eri dhabanka geeluba ilmaha meesha lagu xiro ambada kama halaabe inagun isarago anbixiin ogaysis sidaa urku baala maysa soo abbaara ina darago aan bixiin ogeysis sidaa urku baala mayse soo abaara mise eri go'aniyo anaa ay jafay qalif macalin jira iyo eber weeye hawshuye mise eri go'aniyo anaa ay jafay qalif macalin jira iyo eber weeye hawshuye away away away sheekadeeniyo jacaylkii irmaana dhibihii maxaa xiray aya eedaloo tiri aya eedaloo tiri aya eedaloo tiri away sheekadeeniyo jacaylkii irmaana dhibihii maxaa xiray aya eedaloo tiri aya eedaloo tiri aya eedaloo tiri ayriidii banaana madaadooday baa jira ayriidi banaana madaadooday baa jira ma urka la ii dabay ma af reer magaalo laygu aamusiinba ma urka la ii dabay ma af reer magaalo laygu aamusiinba maaniga irdhoobo saamriga ilaado wax ka eegay meel kale ujeeddadu maxay tahay ujeeddadu maxay tahay ujeeddadu maxay tahay maaniga irdhoobo samriga ilaado wax ka eegay meel kale ujeeddadu maxay tahay ujeeddadu maxay tahay ujeeddadu maxay tahay maaniga irdhoobo samriga heesta ayaamaha waxaan filayaa xasan aadan inuu waawaayo kusoo xasuusiyey dad badan oo dhegeysanayna sidoo kale heestaas waxaan filayaa inaad ka hesheen dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray foos maxamed cabdulaahi cabdicasiis xasan diriye iyo shiino geedi cabdi iyo cabdisalaan maxamed cabdulaahi iyo naciimo macalin xasan iyo awees macalin iyo salaado guure eedo faadumo cumar maxamuud eedo xaliimo cumar maxamuud faadumo siidow sheekh cadde iyo bishaaro maxamed cumar bishaaro dheerey iyo waxay yidhahdeen deeqo xasan cumar iyo najax cabdirasaaq maxamed iyo sabriin maxamed nuur iyo deeqo cabdulle cabdi saygeeda iyo caruurtooda ifraax cabdulle cabdi iyo waxay yidhahdeen hodan cabdulle cabdi iyo dhammaanba asxaabta waxayna jecelinayn taaniyad gaarsiiyaan cabduqaadir maxamed cumar iyo sacadiyo macalin xasan oo ku aqalgalay magaalada muqdishow xaafadda towfiiq degmada yaakshiid oo ay leeyihiin noqda kuwii isku waaraa ee banaha u kala siiyo ubad qeyr qaba aamin ayaan leenahay warqadda markana dhankayga ugu dambeeya waxay naga soo gaartay faarax shire iyo aadan faarax shire iyo maxamed faarax shire iyo axmed faarax shire iyo reer cali xasan reer maxamed bidda iyo reer xaaf iyo reer nuurjiis iyo caaqil cabdulaahi cabdi maaweel iyo haruuse muuse iyo mustafa axmed maxamed dhammaan dadkaasi waxay hambalyo dhalasho u direen maxamed axmed xeef iyo marwadiisa xaawo faarax shire oo wiil ugu dhashay magaalada dukaraq waxaanu leeyihiin wiilkaasi allaha ka dhiga kii diintiisa dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamiin ayaanu leenahay waxaan dhegeystayaashan u soo qabanaynaa buur baa kugu gudbana miyaad ka soo bixi kartaa dhulkaa igu ballaartee baryo kaama raageen ha ka baqin waxbee baryo baryo iga war dhowr haye waa codadka macaan ee cumar dhule iyo maryan mursal ciise heestaasi ayaana gabagabo u ah barnaamijkeennii hambalyada yo heesaha intaan
dib mar kale ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena waa ibraahim xasan daandurey iyo falastiin axmed iimaan oo idinla sidaa iyo nabadgelyo
ogsiin kartaa gurbaa kugu gudbane gurbaa kugu gudbane bixi kartaa
may baxnaaninaysaa boholaha xargagan ee laga baqo anigaba baxsane bartankai dhige boholaha xargagan ee laga baqo anigaba baxsane bartankai dhige birbaigu jabsane iyo weli bogsaday birbaigu jabsane iyo weli bogsaday
gurbaa kugu gudbane gurbaa kugu gudbane
idaacadda v o a waxay idiin soo bandhigaysaa kulan dadweyne oo looga hadlayo arrimaha dhallinyarada kaas oo ay fikrado iyo aragtiyo isku weydaarsanayaan dhallinyaro ku kala sugan soomaaliya iyo weliba gobolka minnesota oo ah gobolka soomaalida ugu badan maraykanka ay ku nool yihiin kulankan dadweyne waxaa si toos ah looga baahinayaa telefishanka qaranka soomaaliya idaacadda raadiyo muqdisho raadiyo kulmiya iyo hay-ado warbaahineed oo kale intaas waxaa dheer baahin toos ah oo lagala soconayo dhinaca internetka iyo facebook barnaamijka waxaa idiin daadihinaya haaruun macruuf oo ku sugan minnesota iyo cabdicasiis xuseen cismaan oo ku sugan magaalada muqdisho
waa tahay dhegaystayaal kulankaasi dadweyne ee aad ogeysiiskiisa maqlayseen waxaad dhegeysan doontaan hadduu ilaa yiraahdo idaacadda toddobada fiidnimo ee dhinaca afrikada bari marka ay tahay idinkoo sidoo kalena v o a websitekeeda si toosa uga dhegeysan doontaan bal markan aan jaamac weydiiyo qodobka kale ee inoo xiga waa tahay dhegaystayaal haddana waxaanu jileecaynaa dhankaas iyo yurub dalka faransiiska oo sanadkan ay ka dhaceen weeraro argixiso ayaa mujtamacyada kala duwan ee ku nool waxay dadaal ugu jiraan sidii ay uga soo kaban lahaayeen dhaawacyadii maskaxeed iyo kuwa bulsho ee soo gaaray muslimiinta faransiiska ayaa si gaara dadaal ugu jira sidii looga hortegi lahaa waxay ugu arkaan jawaabaha ama ficilada aan fiicnayn ee uga imaan kara mujtamaca aan islaamka ahayn waxaana cabsida ay sii korortay markii ay isku dhaceen dad muslimiin ah iyo kuwo aan muslimiin ahayn xeebta jasiiradda cosarika bishii lasoo dhaafay wariyaheenna v o eda louis rameres ayaa warkan ka soo diray corsika waa kan wariyaheenna ibraahim xasan naadurey oo inoo soo jeediya
hore uma jirin wax digniina oo gaara oo la xiriiray argagixisnimada ee korsika laakiin xeebaha jasiiradda ayaa waxay noqdeen barta dagaalka faransiiska ee dhaqamada taasi oo ka dhalatay weeraradii faransiiska ka dhacay dhaawacyadii weeraradaasi ayaa qaar hadda waxay yihiin kuwo soo bogsoonaya qolkan waa mid ka mid a qolo lagu cibaadaysto oo hore loo weeraray waxaa la dayactiray daaqadihii ka jajabay waana la nadiifiyey qolka laakiin sheekada ku saabsan waxa ay ka dhigan tahay in aad tahay qof muslimna oo ku nool korsika ayaa aad u xoogaysatay cabdilmuncim il khalfu ayaa waxa uu yahay madaxa goobtan lagu cibaadaysto S'intégrer, ça, ça- ça ne veut pas dire. euh, isdhexgalka bulshada macnaheedu ma ahan in aad diiddo dhaqan uu qof kale ka soo jeedo si aad ula qabatintid mid kale anigu sidaasi uma aqaan isdhexgal isdhexgalku waxaan rumaysnahay isdhexgalku waa xurmaynta shuruucda waa xaqdhowrka dhulka ku soo dhoweeyey xushmaynta dhammaan dhaqamada iyo caadooyinka xaqdhowrka dadka adoo islamarkaana ku dheggan dhaqanka aad ka soo jeedo sabri mardasi waa afar iyo labaatan jir wuxuuna ku dhashay korsika waalidkiisna waxa ay ka soo jeedaan asal ahaan aljeeriya iyo tunisiya wuxuu ku soo koray xeebaha korsika laakiin waxa uu sheegay in hadda uu ka fogaado uusan tegin meelahaasi isagoo ka cadhoonaya dumarka jidhkooda aan asturnayn iyo weliba walwal uu ka qabo sida loo arki karo labiskiisa islaamiga ah Tout en gardant sa culture ou sa.
hadduu nin arko qof dumar ah oo aan dhar xirnayn oo waddada maraysa waxay ku leedahay xor baan ahay laakiin uu isagu u arko wax aan u cuntami karin oo laga caroodo sanad kadib markii weerarada argagixiso laga geysta dalka faransiiska ayaa war qoraala oo ay hore u soo saartay jabhad isku magacowday jabhadda wadaniga ee xoreynta korsika ayaa waxa ay ku sheegtay inay diyaar u tahay inay weerar ku qaado la dagaal gasho daacish taasi oo qaar badanna ay dhab u qaadanayaan francis nadizi ayaa wuxuu ka mid yahay jabhaddaasi Mais au-delà de, de la dé- de- de- de cette déclaration, je crois que si- waxaan qabaa in dhammaan dadka ku nool korsika ay isweydiinayaan yaana difaacaya mase tahay waajibna saaran inaan isdifaacno sarkaalka ugu sarreeya jasiiradda ayaa waxa uu sheegay in isdhexgalkii bulshada uu dhaawacmay uuna ka walacsan yahay weeraro argagixiso in halkaasi ay ka dhacaan gile simone waa madaxa golaha dowladda ee gobolka korsika est-ce que nous allons nous être obligés à un moment donné de nous...
waxaa jira walaac dhab ah waayo waa nasiib darro dhacdooyinkii dhacayay bilihii dhowaa waxa ay muujinayaan in qofna uu ammaan ahayn ayna jiraan waxyaabo nagu dhalinaya in aanu ka baqno khatarta isa soo taraysa markii la eego colaadda loo muujiyey qaar ka mida muslimiinta gobolka korsika ayaa waxa ay ka qabaan walaac badan oo haddii ay wax dhacaan dhibaato hor lihi ay u horseedi karto
ibraahim xasan daandure ayaa warbixintaasi inala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a dhegaystayaal idaacaddii fiidnimo halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa waa jamaal iyo jaamac idan leh nabadgelyo
aad ayaa umahadsan tahay eh, jamaal halkaas ayaanu idaacaddeenii galabnimo ku gabagabaynay dhegaystayaal tan iyo idaacadda fiidnimo iyo barnaamijkii tooska ahaa eh, la socod wanaagsan